halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad naga dhegaysataan mawjadaha gaggaaban qaar ka mid a efemyada gaaska africa iyo bartaan ku leenaha internetka ee ciwaankaygu yahay v o a somaly com
galab wanaagsan dhegeystayaal waa sabta shanta bisha disembar sanadka labada kun shan iyo tobanka idaacaddana waxaa idiin daadihinaya cabdiraxmaan xuseen furre iyo anigoo maxamed colaan xasan
qodobada ad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka barack obama oo maanta sheegay inaan maraykanka la argagax gelin karin kadib toogashadii afar iyo toban qof ay ku dhinteen ee ka dhacday gobolka californiya oo ay geysteen lamaane muslimiina
waxaa kaloon idiin haynaa madaxweynaha shiinaha oo koonfur afrika kulan kula qaatay dhiggiisa soomaaliya isagoo soomaaliya u ballan qaaday in mashaariic badan oo dhinaca dhaqaalaha shiinuhu ka fulin doono guud ahaan soomaaliya magaalada gaalkacyo galabta la kala qaadi doono ciidamada iska soo horjeeda puntland iyo galmudug ee ku dhex dagaalamay gudaha magaaladaasi waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa maanta sheegay in shacabka maraykanka guud ahaan uu dadweynaha ku nool magaalada san bernardino ee la wadaagaan tiiraanyada haysata kadib markii halkaasi uu ka dhacay weerar ay ku dhinteen afar iyo toban qof koob iyo labaatan kalena ay ku dhaawacmeen hay-adda f b i ayaa sheegtay in weerarkii ka dhacay magaalada san bernardino uu ahaa mid argagixiso leh oo ay fuliyeen lamaane isqabay kuwaasoo markii dambe ku dhintay israsaasin dhex martay ciidamada iyo booliska iyo iyaga madaxweyne obama ayaa sheegay in ahmiyadda koowaad ay tahay sugidda amniga shacabka maraykanka falka noocan oo kalena uu yahay mid midaynaya shacabka maraykanka lana samayn doono wax kasta oo lagu adkayn doono amniga dalka maraykanka islamarkaana looga adkaan doono ururada argagixisada kuwaasoo maraykanka marraba aan cabsi gelin doonin taliya ku-xigeenka hay-adda f b i ee magaalada los angeles david bodich ayaa shalay sheegay inay jiraan cadaymo dhowra oo la helay oo muujinaya inuu falkaasi ahaa mid argagixiso ay soo agaasintay
gobolka koonfurta maraykanka ku yaala ee texas ayaa hoos u dhigaya caqabadihii dhinaca sharciga ee ay kaga hor yimaadeen mashruuca federaaliga ah ee dib u dejinta qaxootiga syriya gaar ahaan kootada loo qoondeeyay gobolkaasi la geeyo xerlaalyaha guud ee gobolka texas ken bakston ayaa sheegay in gobolkaasi uu ku qancay dambaanad qaadyo ay samaysay dowladda federaalka ah oo ku aadan wadaagista xogta qaxootiga la dejinayo gobolkaasi gobolka texas ayaa kasoo horjeestay in qaxootiga syriya la keeno dalkan maraykanka waxaana uu dacwaddii ugu horreysay ee arrintaasi la xiriirta uu gudbiyey bishii lasoo dhaafay markii weerarada ay ka dhaceen magaalada baris ee xarunta dalka faransiiska kaasoo ay ku dhinteen boqol iyo soddon qof bil gudaheed ayaa guddoomiyaasha ilaa iyo soddon gobol oo maraykanka ah ay sidaa oo kale diideen qaxootiga syriya dowladda iraaq ayaa maanta sheegtay in xukuumadda dalka turkiga ay ka dalbanayso in si dhaqsa leh ugala baxaan ciidankooda ku sugan meelolow gobolka mosal ee dalka iraaq kadib markay soo baxeen inay sameeyeen ficilo halisa oo wax u dhimaya madax bannaanida dalka iraaq bayaan ka soo baxay hafihayska ra-iisul wasaaraha dalkaasi iraaq ayaa lagu sheegay in taangiyada dagaalka iyo hubka lidka diyaaradaha ee dalka turkiga ay soo galeen gudaha dalka iraaq kuwaasun wax ogolaanshaha ka haysan xukuumadda magaalada bakhdad saraakiisha turkiga ayaa sheegay in ciidankoodu ay ku sugan yihiin gobolka mosal kuwaasoo halkaasi ka wada tababaro gudahana u galay soddon kilomitir deegaanaday gacanta ku hayaan maleeshiyada ururka daacish saraakiisha turkiga ayaa sidoo kale sheegay in maraykanka iyo isbahaysigu hogaamiyo ay hore ugu sheegeen in ciidankooda uu doonayo inuu hore usoo ruqaansado mar kale galab wanaagsan halkaad wararkan ka dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a idinka imaanaysa magaalada washington wararka soomaaliya ku saabsan ay ku jirto xaaladda magaalada gaalkacaya ayaa soo socda balse marka hore dhankan dalkan maraykanka madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in maraykanka aysan argagax gelin karin dhibaatooyinka ururada argagixisada kadib markii toogasho ay ka dhacday gobolka california ee ku dhinteen afar iyo toban qof hay-adda f b i ayaa sheegtay in toogashadii ka dhacday magaalada san bernardino uu ahaa mid argagixisa ah kaasooy fuliyeen lamaana isqabay oo markii dambe ku dhintay israsayn dhex martay iyaga iyo booliska maxamed colaad xasan oo stuudiyaha igu heliya ayaa warbixintan inoo haya mahadsaned cabdiraxmaan madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa wacad ku maray maanta oo sabti ah in baarayaasha federaaliga ah ee maraykanka ay soo heli doonaan wixii ku dhaliyey lamaane isqabay inay afar iyo toban qof toogasho ku dilaan gobolka californiya ee dalka maraykanka wuxuuna ugu baaqay shacabka maraykanka inay midnimadooda ilaaliyaan kadib marka ay dhacaan weerarada noocana madaxweyne obama oo khudbadiisa toddobaadlaha u jeedinaya shacabka maraykanka ayaa yidhi waxa uu yidhi waxaanu nahay dad xooggan oo adkaysi leh argagixisaduna nama qalqalgelin karto tashfeen maalik iyo sayid riswan faaruuq ayaa lagu dilay israsaaseyn iyaga iyo booliska dhex martay arbacadii lasoo dhaafay kadib markii ay weerar ku qaadeen goob lagu xafladaynayay oo ku taalla magaalada san bernardino ee gobolka california maalik ayaa la aaminsan yahay inuu bayco iyo taageero u ballan qaaday hogaamiyaha ururka isis hay-adda f b i da maraykanka ee dambi baarista ayaa ku tilmaantay weerarkaasi xasuuq ay argagixisadu ka geysatay maraykanka waxau yidhi gabi ahaan waa suuragal buu yidhi in labadii qof ee weerarka geystay loo xagjiriyey si ay ugu kacaan falalkan argagixiso haddii ay sidaa dhacda buu yidhi madaxweyne obama waxay muujinaysaa jiritaanka halis aan muddo dheer feejignaan uga jirnay oo ah dadka isu dhiiba afkaarta xagjirka ah ee gacanka hadalka wata dadka maraykanka ayaa horay ugu dareen dareen carale uga qabay argagixisada iyo kooxaha xagjirka ah waxaana ay taasi sii labalixaadisay ama sii labalixaadsatay markii weeraro lagu qaaday baris bishii november kaas oo ay ku dhinteen boqol iyo soddon qof dowladda maraykanka ayaa hormuud ka ah dagaal caalami ah oo looga soo horjeedo ururka isis ee ka dagaalama syriya iyo ciraaq waad mahadsan tahay maxamed colaad xasan oo stuudiyo igu weliya islamarkaana soo koobaya warbixin ku saabsaneed kadib markii madaxweynaha dalka maraykanka uu sheegay in dhibaatada ka dhacday gobolka californiya ay shacabka maraykanku la wadaagaan islamarkaana isis laga adkaan doono
halkaad naga dhegeysanaysaan wadaacadda v o a oo toos idinka imaanaysa magaalada washington galab wanaagsan ayaan hawada idinka leynaa mar kala dhegeysta meel kastoo aad naga maqlaysaan magaalada johannesburg ee dalka koonfur africa waxaa maanta lagu soo xirayaa kulanka dhex maraya hogaamiyaasha qaaradda afrika iyo madaxweynaha shiinaha kulankan oo shalay furmay ayaa looga hadlay iskaashiga iyo maalgashiga oo shiinuhu ka wado dalal badan oo ku yaala qaaradda afrika madaxweynaha shiinaha ayaa shalay ku dhawaaqay iyagoo lacageed oo gaaraya lixdan bilyan oo dollar oo shiinuhu saddex sano ee soo socota uu ku fulin doono toban mashruuc qaaradda afrika cumar axmed ayaa warbixintan inoo haya
madaxda ayaa waxay maanta ka wada hadlayeen horumarka wadajirka ah ee shiinaha iyo afrika inuu ahaado mid labada dhinacba ay faa'iido ugu jirto oo ah iskaashi horumarineed oo wadaagaha shiinaha ayaa shalay soo bandhigay toban qodob oo ku wajahan qorshaha ugu weyn ee uu shiinuhu saddexda sannadood ee soo socota doonaya inuu ka fuliyo qaaradda afrika si uu u sii xoojiyo xidhiidhka iskaashiga ah ee uu la leeyahay afrika waxaana ka mid ah qorshayoga kala duwan ee uu shiinuhu soo bandhigay horumarinta warshadaynta casriyeynta wax soo saarka dhinaca beeraha dhinaca dhismaha adeegyada dhaqaalaha ilaalinta deegaanka ganacsiga maalgelinta dhimista saboolnimada iyo caawinta bulshada sida oo kalena caafimaadka bulshada xidhiidhka bulshada iyo weliba xoojinta nabadda iyo amniga madaxweynaha shiinaha jinping oo shalay soo bandhigay tobanka qodob ee qorshaha dalka shiinaha ee ku aadan qaaradda afrika ayaa sheegay in afrika iyo shiinuhu ay la kulmeen fursado horumarineed oo aan horay loo arag waxaanu madaxweynuhu tilmaamay inuu shiinuhu doonayo inuu afrika la yeesho xidhiidh ku salaysan sinaanta waxa kale oo uu madaxweynaha shiinuhu ku dhawaaqay lacag dhan lixdan bilyan oo dollar oo isugu jirta gargaar iyo amaah inuu isagu siin doono qaaradda afrika balse waxa uu caddeeyey in shan bilyan oo ka mid ah lacagtaasi aanay lahayn wax dulsaarah oo laga rabo inay qaaradda afrika dib u bixiso madaxweynuhu waxa uu sidoo oo kale sheegay in uu shiinuhu ku gargaarayo waddamada qaaradda afrika gaar ahaana kuwa ay abaaruhu ku dhufteen lacag dhan boqol iyo lixdan malyuun oo dollar taasoo u siin doono raashin ahaan shirmadaxeedka shiinaha iyo afrika oo maanta gebageba maraya ayaa shirkani isaga la qabtay waxa uu yahay kii labaad ee uu shiinuhu isugu keenay madaxda qaaradda afrika tan iyo markii ugu horraysay ee lagu qabtay magaalada beijing ee caasimadda dalkaasi shiinaha sannadkii labada kun warku waxauu intaasi raaciyey xidhiirka ganacsi ee u dhexeeya shiinaha iyo qaaradda afrika in uu gaadhay labiyo labaatan bilyan oo dolar sanadkii lasoo dhaafay labada kun iyo afariyo tobanka wuxuuna labiyo labaatan jibbaarmay marka loo eego halka uu marayey sanadkii labada kun oo ahaa xilligii uu shiinuhu ugu horrayn bilaabay inuu meel keliya isugu keeno ama uu meel ku wada shiriyo dhammaan madaxda waddamada qaaradda afrika warbixintii waryahayaga cumar axmed ayay taasi ahayd dhinaca kale madaxweynaha shiinaha iyo madaxweynaha soomaaliya shin jimpin iyo xasan sheekh maxamuud ayaa kulan gaara xalay ku yeeshay koonfur africa kulankan ayaa master jimpin waxa uu ballan qaaday in mashaariic badan oo dhanka dhaqaalaha uu ka fulinayo guud ahaan soomaaliya islamarkaana la labalaabayo iskaashiga labada dal haddaba kulankaasi wixii ay labada dhinac isweydaarsadeen ayaa waryahayga xuseen barre waxauu ka waraystay daa'uud aweys afhayeenka madaxweynaha soomaaliya oo haatan ku sugan magaalada johannesburg ee dalka koonfur africa waxaa kulankaasi la iskula soo hadal qaaday xoojinta iskaashiga labada dhinac in halkii laga sii wado amaba boorka laga jafo xiriirkii qotada dheeraa ee ka dhexeeyay shiinaha iyo soomaaliya shiinahana maadaama uu haatan si dhow amaba uu si aada u danaynayo qaaradda africa waxaa markaasi looga wada hadlay in soomaaliya haatan dib u dhis u baahan iyo in maalgashi lagu sameeyo in shirkadaha shiinaha iyaguna ay fursado ka helaan dalka soomaaliya ha noqoto dhinaca maalgashiga ganacsiga iyo weliba in laga fuliyo mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyo dalka oo dhan waa tahay ma jiraan mashaariic gaara oo ay labada madaxweyne isla soo qaadeen dabcan mashaariic fara badan ayaa laga wada hadlay madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu si aada carabka ugu adkeynayay in kaabayaasha soomaaliya dhinaca dhaqaalaha dib u dhis lagu sameeyo amaba meelaha aan lahayn laga hirgeliyo kaabayaasha noocaasi ah madaxweynaha shiinahana waxa uu sheegay in sida dalal kale africaba ay u maalgashadeen mashaariicna uga fuliyeen si lamid ah ay soomaaliyana uga howlgeli doonaan balse ay soo diri doonaan kooxo daraasado ku sameeya qaabka ugu haboon iyo baahiyada jira in la isla eego kadibna hawsha markaasi ay bilaabato marka mashaariicda sida gaarka ah diiradda loo saarayo mashaariicda dhanka horumarinta gaar ahaan dhinaca kaabayaasha horeyna jiinaha waxaa lagu xasuustaa mashaariic fara badan oo ay soomaaliya ka fuliyeen kuwaasoo runtii waxtar u lahaa nolosha dadka iyo dalka intaba kulanka labada madaxweyne saan ka warqabno waxa uu qeyb ka yahay shirka ka socda dalka koonfur africa ee shiinaha iyo madaxda africa ay ku kulmayaan arrimaha soomaaliya ma lagu soo qaaday dabcan shirkani waxa weeyaan madal ay ku wada kulmeen dhammaan madaxda africa iyo iyo dalkaasi jamhuuriyadda shiinaha waxaa laga hadlaya waxa weeyaan iskaashiga dhinaca dhaqaalaha marka iskaashi dhaqaale laga hadlayana waxaa loo baahan yahay in la helo xaalad abuureysa in maalgashiga lagu soo jiito waxyaabaha keenaya in maalgashi lagu soo jiito amaba maalgashi la sameeyo waxaa kamid a in xasilooni la helo marka waxaa laga hadlaya qaabka ugu haboon ee la iska kaashan karo adeegyada markaasi la iska kaashan karo iyo sida markaana shiinaha iyo africa ay uga wada faa'iideysan karaan wadamo badan oo haatan africana oo kheyraad fara badan leh balse kaabayaasha dhaqaalaha dhibaato ay ka haysato in mashaariicdaasi laga caawiyo dalalka africa gaar ahaan madaxweynaha zimbabwe ayaa kamid ahaa madaxweyneyaashii hadallada ka jeediya halkaasi oo sheegay in waxtar badan iyo faa'iidooyin badan ay dalalka africa ka helayaan iskaashiga ay la leeyihiin dalka shiinaha maadaama haatan qaaradda africa ay noqotay mid si weyn indhaha ay ugu hayaan dalalka caalamka waad ogeed ayaan dhoweyd waxaa magaalada new delhi ka dhacay shir dhex maray dalalka africa iyo india haatanna shirkani shiinaha iyo africa waa mid kaa lamid a balse sida muuqata shiinaha aad ayuu ugu dhowaa qaaradda africa in muddaa taasna fursad waxay u siinaysaa in dalal badan oo africa ay aad iyagoo ka faa'iideysanaya khibradaasi hore ee shiinaha iyo maalgashiga ay ka heleen inay aada ugu soo dhowaadaan shiinaha isla markaana ay doonayaan inay xoojiyaan iskaashigii hore uga dhexeeyay kaasi wuxuu ahaa afhayeenka madaxtooyada soomaaliya daawud awes oo qadka taleefonka koonfur africa ugu warramaya waryahayaga xuseen barre aadan halkaad weli nagala socotaan wadaacadda v o oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington magaalada gaalkacyo waxaa galabta la filayaa in la kala qaado ciidamada labada maamul ee maalmihii lasoo dhaafay ku dhex dagaalamayay gudaha magaalada madaxda puntland iyo galmudug cabdiweli gaas iyo cabdikariin xuseen oo ay weheliyaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxda maamulada kale ayaa maanta booqday labada dhinac ee magaalada ee koonfurta iyo waqooyiga gaalkacyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid ayaa kulan quraac ah oo ka dhacay dhinaca galmudug wuxuu ka sheegay kalsoonidii labada dhinac ay iminka soo noqonayso inta dhimanna la dhammaystiri doono
runtii sharaf iyo waxay noo tahay wanaag in maanta aan ka wada quraacanayna galmudug hadhow diin aan ka qalin doonno meeshay ahayd puntland annaga dowladda federaalka hadafkeenna low ahaa wuxuu ahaa mid in arrintii dhacday xasilooni degdega ee amni la keeno iyo low in la dhiso kalsooni labada dowlad goboleed ee mar kasta wixii dhexdooda maanta ka dambeeyay jiraa inay ka wada hadli karaan wax badanna waa ka qabsoomeen arrintii labadii hadaf ee amaanay ee ahaa in kalsooni in la xasiliyo kalsoonina la dhiso wax badanna waa harsan yihiin waxaan rajaynaynaa inta harsan ee aan sii joogayna inaan dhammayn intaas haddii laa yidhaahdo
madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa isna kulankaasi ka sheegay in labada dhinac ay iminka bilaabayaan iskaashi sidoo kalena colaadii dhacday lagu bedeli doono fursad
maanta intaan soo soconnana magaalada socdaal nabadeed aan ku soo marnay marka hadhowdii aan sii soconnana socdaal nabadeed ayaan ku mari doonnaa hadaaya mar baa la soo jeediyey oo la yidhi waa in labadiina baabuur inta la wada saaro dadka horta aad mara cad u bitisaan oo tidhahdaan war waa nabadeed ani marka waxay la tahay marxaladdii nabadda iyo nabad raadinta waa ka gudubnay waxaan u gudbaynaa marxaladdii iskaashiga iyo waxwadaqabsiga ayaan u gudbaynaa insha allahu tacaala waana noo bilaabanaysaa waa noo bilaabanaysaa waxaan isleeyahay waa sax wixii maalmihii lasoo dhaafay dhacay waa xumaayeen laakiin dhib kasta waxaa la rabaa in opportunity loo bedelo gaalkacayo marka dhibkii dhacay faa'iido ayaan insha allahu tacaala u bedeli doonaa dhibkaasi inaan faa'iido ka dhex raadino
madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa isna kulanka quraacda ah ka sheegay in dhibaatada dhacday ay ahayd mid aan la filayn balse iminka ay diyaaru yihiin inay nabadda ka shaqeeyaan
dabcan dhibaataa dhacday waxaan rajaynayaa ilaahay intaasu nooga edkaysiiyo musiibadii dhacday iyo dhibaatadii magaalada ka dhacday dad badan baa isweydiin waxay leeyihin nimankii waa wada fadhiyaan waa sheekaysanay waa qoslayaan dadkiina waa dhinteen wax ilaahay qadaray bay ahayd in dhibaatada dhacdo midaan ku talagallay ma ahayn midaanu filayna maysan ahayn waxaase ka sii xumaan lahaa inaan aniga isaguba intaanu godgallo aanu dhibaatada sii hurinaa ka sii xumaan lahayd oo in badanoo inta dhimata maalinta kalena ay raacdo runtii marka wanaag badan weeye inaannu annagu dadka hormuud ugu noqonno nabadda diyaar baanu nahay marka inaannu wada shaqayno aniga iyo madaxweyne cabdikariin ka shaqayno nabadgelyada ka shaqayno horumarka ka shaqayno wadajirka iyo midnimada soomaaliyeed fikir fiican baa ka abuurnay runtii halkan in aan dhammaantii isu nimaadno ra-isul wasaarihii madaxweynayaashii dowlad goboleedyada iyo dad badan oo kale oo culummadii marka runtii opportunity-ga halkii sheegaya ka soo baxday waxay tahay gaalkacyo khibradda laga helay dhibtii dhacday waxaa weeye in soomaalidu dad isku damqanaya oo ehel ay yihiin meel walboo shaqaaqa ka dhacdana saa loo gurmanayo la aadi doono insha allah
saraakiisha ciidamada labada dhinac oo ay koror kala socdaan saraakiil ka tirsan dowladda federaalk ayaa galabta waxay bilaabayaan inay ciidamada kala qaadaan taasoo haddii ay si rasmiya u dhammaato sahli doonta in dadkii magaalada ka barakacay ay dib ugu soo noqdaan wixii warar ah ee kusoo kordha dhegaystayaal arrimaha gaalkacyo idaacadaheenna ayaan idinkugu soo gudbin doonaa
waa tahay galab wanaagsan mar kale halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaanaysa magaalada washington haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka xiisaha badan ee hambalyada iyo heesaha waxaa halkan ka soo jeedinaya ibraahim xasan daadiroy iyo maxamed colaad xasan
Thank you.
mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waa hagaaga dambaalka ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray hooyo maryan xaaji yuusuf iyo hooyo xabiibo sheekh mustaf iyo aabe ibraahim faarax maxamuud iyo abbaayo aamine ibraahim faarax iyo habaryar faadumo xaaji yuusuf iyo habaryar aamine xaaji yuusuf iyo habaryar raaliyo xaaji yuusuf iyo carruurteeda iyo abti barre xaaji yuusuf iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo abti maxamed xaaji yuusuf iyo maxamed aadam ibraahim faarax iyo bashiir cabdulaahi cusmaan dhammaantoodna waxay jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan aadan ibraahim faarax shawqi iyo xaaskiisa anasteexo nuur axmed oo ku magac dheer nalka ah oo ay gabadh ugu dhalata bay yidhaahdeen degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho gabadhaasna waxaa loo bixiyey aamine aadan ducaduna waa xaggiina ay leeyihiin waxaan leenahay aamin aadam allah ka dhigo tii soo barbaarta oo dadkeeda iyo dalkeeda manfacda hayo colaad ibraahimow warqadda gacanteeda ku soo dhacday aan soo qabto ugu horreyn halkan waxaan ka salaamaynaa bay leeyihiin dhammaan shaqalaha laanta afka soomaaliga ee v o a soomaali gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka marka sidaa la leeyahay ibraahimow haye barnaamijkan anigu waan ku cusubahay waa markii ugu horreysay markii labaad shan sano oon v o da jooga aan barnaamijkan wax ka qabto marka waxaa laga yaaba marka marka koleytu daadiyaasha waad ka mid tahay markaas laakiin marti baan ku ahayna dhahaan la raba daadiyaashii martidooda maayo koley waa daadiyaasha unbaad ku jirtaa noo noo wad colaad aan aan gudagala warqadaasi intaasi kadib halkan waxaan hambalyo aroos ka diraya bay yidhaahdeen dadka kale ah sadiiq aadan xirsi faysal cabdi muuse deeq sheekh warsame axmed cabdi kariim iyo cabdi shakuur shire iyo mursal geele iyo axmed cabdirashiid iyo mahad cali deele bay yidhahdeen iyo maxamed cali cali dhuux weriye anyaale cabdulaahi jaamac bay yidhaahdeen dhammaan dadkan oo kor ku xusan iyo reer diiriye reer xaashi nuur reer ashkir bay yidhaahdeen reer xaashi diiriye iyo reer xasan yuusuf waxay dhammaantood hambalyo aroos u dirayaan lamanaha isdoortay cabdifataax xaashi diiriye iyo marwadiisa deeqa xasan yuusuf oo arooskoodu ka dhacay magaalada caabudwaaq ee gobolka galguduud taarikhdu markay ahayd saddexdii bishii labayo tobanaad labada kun shan iyo tobanka oo ku beegnayd maalintii khamiistii ee aanu ka soo gudubna bay leeyihiin waxa ibraahinow warqaddan waxaa lagu soo gabagabeeyo laleeyahay ducadu waa xaggiinna marka aniga duca laygama baran barnaamijkan aan ka dhex duceeyo haddaad ii fasaxaysan waayo maanta inaa maanta inaad ducayso waay
waxaan leeyahay isku waara ubad qeyr qaba kala hela ilaahay hayda siiyo kuwa kubahooda aad isku kahdaan oo koriskooda aanu idin dhibin waa hagaaga heesta ugu horraysa dhegeystayaashan aan usoo qabananana waa tamashle codkii cawaale adan
intaas haddaan ka gudubno codkii cawaale aadan dhinacii warqadaha ayaan ku noqonaynaa colaad aniga aan ka horreeya warqadan waxay naga soo gaartay doctor daahir jaamac muuse oo daljir loo yaqaano iyo waxay yidhaahdeen cabdixakiin muuse cege iyo siciid axmed maxamed iyo waxay yidhaahdeen maxamed xaaji cali iid iyo maxamed cabdiqaadir maxamed barre iyo jamaal ciise obsiye iyo cabdikariin daahir yunis yasbos waxayna jecel yihiin inay hambali gaadhsiiyaan mukhtaar ciise obsiye iyo farduus cabdiraxmaan oo meherkooda uu ka dhaca bay yirahdeen magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin waxaana uga baryaynaa meherkaasi inuu u horseedo guur kheyr qaba aamiin ayaan anaguna leenahay warqadan kale ee gacanteeda ku soo dhacday ayaa waxay ka timid cabdi xasan qaasim dahabo axmed nuuni aabo axmed faarax muumin faadumo faarax muumin iyo muno caasho najima ikraan bay yidhaahdeen maxamed axmed faarax xareedo xasan qaasim iyo beerey salaad qaasim dhammaan reer cismaan ciidan reer sheikh cismaan macalimiinta iyo ardayda jaamacadda beledweyne waxay tahniyad aroos u diriyaan bay yidhahdeen cabdulaahi cabdi xasan sandheere loo yaqaano saamiye axmed faarax muumin oo arooskoodu ka dhacay magaalada beledweyne ducadu waa xaggiina bay leeyihiin waxaan leenahay arooskaasi allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo aroos qeyr qaba allah ka dhigo oo ubad qeyr qabana aad ka heshaan dhinacii heesaha bal markan colaadow xaggaaga weeye noo soo qabo ibraahim oo heestaan noo soo doorayo inkastoo aan heestaan isku fiicnayn haddana aan rabo inaan heestaan noo soo xulo aan isleeyahay barnaamijka dooqaaga ku dar waa hees ay qaado fanaanada hibo maxamed hudoon hibo nuura qadhadu igama horeyn qiyaastii caansha qaagee qacdii aan ku arkayba qumaatina lay wareemay qumatina lay wareeme leedaa gabadha qacdii aan ku arkay waa qumatina lay wareemay haye aan dhegaysanay heestaan
loo bandhigo waxbaa laga qori lahaa qisiyo mahadooyin rabo dadka wax ku qaadan qalqabso casha qalqabo qalbiga meeshaad ku taala hadday qaaragu ogyihiin waxa loo bandhigo waxbaa laga qori lahaa isiyo mahadooyin rabo dadka wax ku qaadan laa qorraxdu waxay soo baxdaa anoo qaadaadhigaya naftayda naftayda naftaydan naftayda naftayda naftaydan kuu qaracaan afkaan kugu sheegilaa weliba kugu qeexilaaye afkaan kugu sheegilaa qorraxdu waxay soo baxdaa anoo qaadaadhigaya naftayda naftayda naftaydan naftayda naftayda naftaydan kuu qaracaan halkaan kugu sheegilaa weliba kugu qeexilaaye qaabkaan kugu sheegilaa وشعدي أدقول أحد الشيء كقري بقى غالقة هي وروح ذي بايقاته وبعش ذي يقوعان يقوعان وبعش ذي يقوعان وشعدي أدقول أحد الشيء كقري بقى غالقة هي وروحdaadii baa i qaado umbacashada igu wacaan igu wacanay umbacashada igu wacaan bal qabso qofka adiku jecel riyada kugu qarowda ee hubkadu qiilqiil ku tahay dibkii qabsadaynaan qarin waxaa kumanan lahayd noloshood la qaybsataayood qorshana la samaysatee balqabso qofka adi ku jecel riyada kugu qarowde hubkadu qiilqiil ku tahay dib wixii qabsadaynaan qarin waxaa kumanan lahayd noloshood la qaybsatayood qorshana la samaysatee gabalku wuxuu qamiidhaa anoo qoontii kalgacalkiyo qudhaydan qudhaydan qudhaydan qudhaydan qudhaydan qudhaydan kuu qafiiftay haddaan kugu sheego rabaa weliba kugu siiqayo xoyee qabaan kugu sheego rabaa gabalku wuxuu qamiidhaa anoo qoontii kalgacalkiyo waa hagaaga waa tahay intaas ayaan kaga gudbanaa heestii qumbacasho iyo codkii fanaanada hibo maxamed hibo nuura waxaa haddaba noo baaqayaa hooyo mako sheekh axmed iyo eedo qatro xuseen muuse oo qaali loo yaqaano iyo waxay idhahdeen eedo ayaan abubakar maxamed iyo adeer aadan xaaji ibraahim iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo adeer maxamed nuur xaaji ibraahim iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo doctor cusmaan xaaji ibraahim ugaaska iyo waxay idhahdeen sheekh sayid ibraahim xaaji ibraahim tamaam loo yaqaano iyo brofesor faarax xaaji ibraahim ashcari iyo doctor cusmaan xuseen cali master okey iyo doctor aadan cabdiraxmaan samaan iyo doctor cabdirasaaq nuur cali duuliye iyo doctor axmed cabdulaahi eesiisi iyo waxay yidhahdeen eedo nasro xaaji ibraahim iyo caruurteeda iyo eedo shukri xuseen muuse naft uroon iyo dotoresa sucdi cabdi axmed sucaado hibo iyo waxay yidhaahdeen dotoresa sucaado geele samatar iyo eedo xabiibo xaaji ibraahim iyo caruurteeda iyo eedo faadumo xaaji aadan iyo caruurteeda iyo eedo faadumo xaaji ibraahim iyo caruurteeda iyo dotoresa farxiyo xaaji ibraahim iyo dotoresa nasro cabdulaahi axmed dotoresa sacadiyo salaad iyo dotoresa shukri sayid ibraahim xaaji shukri yarey dhammaan dadkaasna waxa ay jecel yihiin inay u bogaadiyaan heestanna ay la dhegeystaan xaniifo xaaji ibraahim iyo saygeeda sheekh xasan sheekh ebow oo wiil ugu dhasha bay yidhahdeen magaalada muqdisho gaar ahaana degmada kaaraan wiilkaasina waxaa loo bixiyey abshir sheekh xasan waxaanay leeyihin allah ka dhiga kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisaba faca aamin ayaa lena ibraahimna marka ay leeyihiin heesta nala dhegeysta inkastoo aanay warqadda ku xusnayn heesta ay rabaan in loo saaro haddana wax ma moodaa inay tahay baaq oo hees noogu dara
noogu tuura noogu tuura camal waay soo
waxay haddana ay iska jecel yihiinba inay dhegeystaan heesaha markaasi aan u soo xulay maadaama heesaha soomaalidu aysan ka wada dhicinoo mid mid kale ay ka daran tahay laakiin ibraahimow heesihii hore iyo heesaha dhexe iyo heesaha dambe kulli isbedel weyn baa dhinacii heesaha ka jira tusaale ahaan waxaanu maqli jirnay ereya ku jira heesaha oo jacayl dhiig ma lagu qoray markay leedahay xalimo khaliif magool oo kale iyo warqadihii maaragtay laysu qori jiray shimbiryahay ma duusha ma dabayla raacda
waxaan kusoo dirayaa salaan aad salaan ka weyn badweynta indiya ka macaan malabka shinnida ka udgoon barafuunka katriina iyo iyadoo xataa suugaanta laysu marsiinayo raggu qaar ay ku heesayaan waxaa warqado qortay oo weliba aad intaad waddo ku dul sawirtay aad fallaar ka fallaar laga dhex bixiyo cas yaa faaduma aanu dira taaraa jirtay taleefanka soo soo baxa marka waxyaabahaas oo dhan waa laga soo gudba hadda waxay maraysaa warkii hore war soo dhaaf haye wax social media la yidhaahdo oo oo internetka laga isticmaalo qalabka warbaahinta qalabka warbaahinta warbaahinta bulshada bulshada ayaa soo baxay oo marka fariimaha laysu marsiinayaa oo laleeyahay iyagaas baan maaragtay wax isu marsiinaynaa haye weligay intaan jiray waddan kale qof kaa jira abidkayna aan arakulaha waad jeclaan ismaan oran oo waddan kale qof jira oo aadan indhisaarisa u jeclaanaysaa ha marka siduu ku jeclaaduu sheegaya moogtahay waa waa booskii fariimaha wuxuu leeyahay weedhaadamaan maqal waxaad soo qoraysana wehelkayga weeyaan marka macnuhu waxa weeye faraha wax ka qoraa facebook unbaa wax kugu soo qoraa adna igu soo qortaa sidaa baan kugu jeclaaday weligeena kumaan arag marka heestii facebook markii las arkan laakiin xaaladda maxay noqon kartaa
waxyaala badan baa ka dhacay laakiin heestaan usoo qabanno heestii facebook waxaa qaadaya fanaanka cabdixamiid cilmi iyo heestii facebook
weligay intaan jiray waddan kale qofkaa jira abidkaynan araa wajeclaan ismaan oraa wacan anigu kumaan arag weedhaadamaan maqal waxaad soo qoraysanaa wedelkayga wuu yahay facebook warkaagi waayadanka waayo waalaygu weye waxanay sidee tahay facebook warkaagi waayadanka waayo waalaygu weye waxanay sidee samaysaba ilin waad la kulantaa naftu waxay i leedahay sawirkaad arkaysaa waqtigaaga yuu lumi ana waan ka diidaye naftu waxay i leedahay sawirkaad arkaysaa waqtigaaga yuu lumi ana waan ka diidaye facebook warkaagii waayadanka waayo waa laygu weye wacanay sidee tahay facebook warkaagii waayadanka waayo heestaasi cabdixamiid cilmihi iyo facebook intaasi aan kaga gudubnay ibraahim oo warqadda xigta inoo soo qabo waxaa noo baaqaya qoyska reer cilmi cali qoyska reer xuseen cilmi oto iyo qoyska reer axmed khayr iyo waxay yidhahdeen qoyska reer xasan gacal fidow iyo qoyska reer jeytixaayow aabe xuseen cilmi cali oto dheere iyo xaaskiisa qamar aadan diini iyo maxamed xuseen cilmi iyo miski xuseen cilmi iyo sadaam xuseen cilmi iyo xasan xuseen cilmi iyo ismaaciil xuseen cilmi cilmi xuseen cilmi iyo adeer cali cilmi cali iyo adeer xasan cilmi cali iyo eeduluul cilmi cali iyo adeer cabdiraxmaan cali cadow iyo adeer cabdiraxmaan cali cadaawe iyo adeer cabdirasaaq axmed geed aakharo waa mu'alifkii iyo adeer maxamed xuseen iyo adeer cabdirasaaq axmed geedi aakharo iyo adeer maxamed xuseen stanley iyo waxay yidhaahdeen adeer xasan abshir weliye iyo awowe xasan gacal fidow iyo ayeeyo maryan jeytixayow iyo abti cabdulaahi xasan gacal iyo abti cabdicasiis xasan gacal iyo abti cabdikariin xasan gacal hooyo aamine xasan gacal hooyo saciido xasan gacal hooyo seynab xasan gacal iyo hooyo faadumo xasan gacal iyo dhammaanba waxay yidhaahdeen asxaabta waxaana ay jecel yihiin inay halkan ay ka salaamaan taaniyadna ay uga diraan maxamed axmed khayr iyo faadumo xuseen oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada muqdisho waa xaafadda warta nabadda waxaana leeyihin ducadu waa xaggeena arooskaasi allah ka dhigo mid raynrayn iyo barwaaqo iyo ubad qarqaba eeba uu kala siiyo ibraahim warqadda xigta xaggayga haddaan soo qabto marka hore waxaan salaamayna bay yidhahdeen asxaabta warqadda soo qortay v o da iyo daadihiyaasha barnaamijka inaguna midtaa lamida ayaan hawada idiin soo marinaynaa waxaan halkan tahniyad dhalasho uga diraynaa bay yidhahdeen inagoo kale ah hooyo sahre cismaan dheere sumaye bare cumar iyo xafso bare cumar iyo maymuun iyo caasho iyo xuseen iyo cabdirasaaq saciid maxamuud cusmaan iyo dhammaan reer axmed cartan bay yidhahdeen waxay halkan dhalasho farxad le uga dirayaan mudane cabdalla bare cumar iyo marwo aamino axmed cartan oo gabre uga dhalatay magaalada boosaaso gabadhaas waxaa loo bixiyey bay yidhahdeen sumaya cabdalla bare soo barbaar ducaduna waa xaggiina mar haddii ducada xaggeena lasoo mariyey oo kubaddan loo soo laaday sumayo yarey waxaan leeyahay soo barbaar noqotii dadkeeda diinteeda iyo dalkeeda anfacda waa tahay dhinacii heesaha ayaan mar kale ku noqonaynaa hayo colaado cabdiqaadir jubba iyo heestii sahad
a
tabana asixisii soo jeedku wawtani sasabana asixisii
dhinacii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa haddaan intaas kaga gudubno codkii macaanay cabdiqaadir juba iyo heestii sahan waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray aaba daahir mirajim cali iyo aaba yuusuf maxamed cali iyo abdi burhaan maxamed dhalbaas iyo adeer cabdi mirajim cali iyo cabdiqaadir daahir sheekh saciid iyo xaaskiisa marwo fartuun daahir mire iyo warde cabdiqaadir daahir iyo doctor caamir ciise gulaafe iyo waxay yidhahdeen doctor guuleed cabdiqaadir cartan iyo maxamuud cali yare ciise iyo abwaan sahre daahir mire iyo waxay yidhahdeen xuseen cilmi cali oto dheere iyo xaaskiisa qamar aadan diini iyo cabdicasiis maxamed cali iyo xaaskiisa faadumo xuseen saalim iyo waxay yidhahdeen abwaan cabdirasaaq axmed geede aqro iyo awees daahir sheekh saciid doctor burane iyo aadan axmed geedi aadan koorow iyo xuseen xaaji gaate iyo waxay yidhahdeen xaawa luul axmed xasan qambule iyo ruun axmed xasan qaambule iyo maxamed xuseen cilmi iyo asxaabta waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan daahir mare jimcaale iyo muune yuusuf maxamed cali oo arooskood uu ka dhacay magaalada muqdisho oo xaafadda hodan oo ay leeyihiin arooskaasi waxaan eebba uga baryaynaa inuu noqdo kii ay isku waaraan eebbana uu kala siiyo ubad kheyr qaba aamin ayaa leenahay noo soo qaba heesta xigta colaadu ibraahim omar haddii aad ku daashay xaggii warqadaha waxaan is leeyahay dhegaystayaasha barnaamijka aadka u xiiseeya xagga sugaanta in iyaguna ay nala nastaan anaguna aan ku nasanno ma kula tayna hees soo qaban haye bal heesta xigta noo soo qabo caku aragtidaadii soo caashaqi oo colaadow ileen waad heesi kartaa ma marka qaaran ku tur misna cudur xanuun iyo sawciil imuu badin haye anfacada la cune iyo cabitaan cabitaan badaayo badaayo soo ceesh ceeshkii kama goyin kulaha dhegaystayaasheenna aan u soo qabanno cabduqaadir sanka iyo heestiisii caku aragtidaadii
aku aragtidaadii sow caashaqi ma helin misna cudur xanuunliyo sow ciil imuu badin aku aragtidaadii sow caashaqi ma helin misna cudur xanuunliyo sow ciil imuu badin anfacada la cunay iyo sow ceeskii kama go'in cabitaan la daayo cunahaba ma mariye anfacada la cunay iyo sow ceeskii kama go'in cabitaan la daayo cunahaba ma mariye inuu caashaq halis yahay caalamkana wax tira yahay hawaba ana ana ana hawaba anaakire inuu caashaq halis yahay caalamkana wax tira yahay hawaba ana ana ana hawaba anaakire adiguna adiguna saqra ceeb laaye cudurka mayla qabka calanka mayla sida calabka mayla suka mise kuman cajabin ani kuman cuntamin eblaan kelid heesaya adiguna adiguna saqra ceeb laaye cudurka mayla qabka calanka mayla sida calabka mayla suka mise kuman cajabin ani kuman cuntabin eglaan kani heesaya aku milicsigaagii sow indhuhu ku macalman dabadeed calooshiyo sow caqiga uma gudubin aku milicsigaagii sow indhuhu ku macalman dabadeed calooshiyo sow caqiga uma gudubin iyana codsigoodii sow qalbiga uma celin isna cabir wuxuu yidhi iyana codsigoodii sow qalbiga uma celin isna cabir wuxuu yidhi cajab weeye gabadhiye inuu cadalku udub yahay adina aad cambar tahay hawaba ana ana ana hawaba anaa tire inuu cadalku udub yahay adina aad cambar tahay
ibraahimow heesta ugu dambaysa ee dhegaystayaashaan uga tegayna haddaad noo soo qabato maxaad u xuli lahayd muxubadii jacaylkeeda amiirkayga qaaday muuqeeda inaan arkaan ku maqsuudaa iidna minankeeda markiin imaado meele ii diroosa ilma ma imudoosaa waxaa ku luqaynaya fanaanka cabdiqaadir istaar
midkooda markii dhimaad meelee i diraysaa midkooda markii dhimaad meelee i diraysaa ilmamaa i mudootaay midkooda markii dhimaad meelee i diraysaa midkooda markii dhimaad meelee i diraysaa ilmamaa i mudootaay heestaas ayaa ugu dambaysay barnaamijkii salaamaha iyo muusiga iyo guudaan idaacaddii galabnimo anigoo furaha iyo colaadna waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
naan kari maalinto manamo kankare makamaknaan kari maalinto manamo kankare marwade inay ahaata aan ku maqsuuda idna meele idiraysa ilmamaay ku mudaysaa marwade inay ahaata aan ku maqsuuda idna meele ilmamaay ku mudaysaa
intaasna waxaa This program has come to you from the Voice of America, Washington.